أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يج- يجتبي وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قال يوسف وإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة في غيابة الجب يلتقطه يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين ما بعد waan akhridoona caab bilaabi doona insha allah suuratu yuusuf barnaamijkan waa barnaamij oo ii socday oo qur-aanka inaan sajilo insha allahu tacaala tafsiirkiisa haddana rubac wax ka yar insha allah ayaa talaata arbaac kolley waa duwan rubac wax ka yar ay dhiman insha allahu tacaala marka suuradahana idinku soo aaday nasiibkiina reer johannesburg ilaahay hanoo barakeeyo subxaana wa tacaala annagana xaqa allahna waafajiyo kelimadeennana ikhlaas allah ka dhigo dadka dhegaysanaya iyo kuwa cajaladaha maqli doonana allah ku anfaco marka hadda caawa waxaan bilaabaynaa suuratu yuusuf sida magaceedaba ka muuqato suuraddan waa suurad makiya waxayna ku saabsan tahay qisatu nabiyullaahi yuusuf calayhi wacalaa nabiyina afdal asalaatu wassalaam nabiyullaahi yuusufna ambiyada waaweyn buu ku jiraa ee aada fadaa'isha iyo qiimaha u leh qur-aankuna oo ka sheekeeyey nabiguna calayhi salaatu wasalaam axaadiidiisa fadaa'il badan oo ku tilmaamay waxaa ka mid a xadiidkii bukhaari ku yaalay ee nabiga markii la weydiiyey ee la yidhi ayu naasi akram markaasuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam akramu nnaasi taqwaahu aayaddii asagoo ka shidaal qaadanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam ina akramakum cinda allah itqaaf fa qaaluu laysa haada can haada laysa can haada nas'aluh taa kuma weydiinayno markaasuu yidhi haddaa ma nasab aad weydiinaysaan waxaa ugu fadli badan oo nasab ugu qorxoo nabiyullaahi yuusuf nebiyullaahi ibnu nebiyullaahi ibnu nebiyullaahi ibnu khaliilillaah markaasay dhaheen laysa can hada nas'aluka arrintaa kuma weydiinayno markaasuu yidhi faqcan macaadin alcarabi tas'aluun carabta usuusheeda iyo lafaheeda say kale yihiin ma ay weydiinaysaan haabay dhaheen nabigu calayhi salaatu salaam iyagu reer hebel iyo reer hebelay ka filaayeen laakiin nabigu kelimad caam ayuu yidhi khiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaami idaa faqow dadkii marka hore jaahiliyada ugu wanaagsanaa xagga akhlaaqda iyo deeqsinimada iyo raganimada iyo ammaanada sharafka hadduu islaamku intuu soo galo islaamkiina oo markaas si fiican u fahmo ayaa idku khayr badan waa sida abubakar iyo cumar iyo saxaabada ay ahaayeen iyo cuhmaan iyo dad dhowrsoon ee abuubakarna lagu yaqaana nin aad u deeqsi ah oo dadka amaal ku wada leh cumarna oo ahaa quraysh ninka safiirkooda ah markay dana ay rabaan ninka waxna u gooye waxna u gunto ahaa cuhmaanna nin dhowrsan oo kariimho akhlaaqle u ah dadkaasoo kale markay diintii fahmeen iyagaa ugu fadli batay sababtoo dad markii hore karam iyo usuul iyo sharaf ku sugan bay ahaayeen marka xadiidka annagu markuu soo sheegay cid ka nasab wanaagsan lama arko fadaa'ishiisana nabigu wuxuu ku tilmaamay xilmi iyo kaadsiiyo markuu yidhi nabigu calayhi salaatu salaam yarxamu allaahu luutan kaana ya'wii ilaa ruknin shadiid markii uu ka cabtay malaa'igtii oo marti camal ah oo wiilal iska soo dhigo qoomkiisii inay soo hujuumeen ay damceen waxda diin ku difaaca aan la arkin tolna uusan meesha ku lahayn qaala low ana lii bikum quwatan ow aawii ilaa ruknin shadiid markaasuu yidhi nabigu calayhi salaatu salaam kaana ya'wi ilaa ruknin shadiid ilaa malaa'igtii baa la joogta ilaahay baa gurmad iyo guul u soo diray laakiin ma uusan ogeyn markaasu wuxuu raaciyey nabiyullaahi yuusuf fadligiisu wuxuu dhahay walow labihtu fi sijni maa labitha yuusufu uma ataani daaci la ajabtu nabiyullaahi yuusuf intuu xabiska ku nagaaday haddaan ku nagaan lahaa ee marka ninkii ii yeeraayay boqorka markuu ru'yadii inta fasirooy ituunii bih waa imaan lahaa buu dhahay laakiin yuusuf waa ishubsadoo wuxuu yidhi qaala famaa baalu niswati allaatii qadacna aydiyahun fas'alhu maa baalu niswati allaatii qadacna aydiyahun marka xabiskii kama soo bixin ee wuxuu hubsanayay isagoo maaragtay baalkiisa ama beejkiisa uu nadiif yahay oo tuhmadii aysa saarnayn inuu marka uu soo baxo marka nabigu xilmi buu ku ammaana calayhi salatu slam wuxuu leeay anugu waa soo degdegi laha laakiin yuusuf kaadsiyow sameeye nabigoona calayhi salam ka kaadsiiye badan laakiin waa min baab inuu walaalihiisa u tawaaduco ammaano ambiyada nabigeena calayhi salaatu salaam suuraddan marka qisatu yuusuf inkastoo ay qiso tahay haddana cilmi oo dhan baa ka buuxa hadday cilmulcaqaa'id ay tahay axkaam fiqhiya haddii ay tahay cilmul aadaab haddii ay tahay anwaaculculuum oo dhan ayaa ka buuxa haddii sabar ay tahay haddii shahwo la isku imtixaano haddii adduunyo iyo mulki la isku imtixaano haddii dad kuu dhow oo xigto ah dhibkooda la isku imtixaano ee waxaasoo dhan sabar la muujiyo cadliga ammaanada adduunyadu markay farahaaga ay soo gasho aakharo laga doorto waa arki doonaa marka ugu dambaysa ciddiisi u timid walaalihiisu u yimaadeen boqortinimadii ay kaamil noqotay inuusan marka adduunyadda masiita minna uyi rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min ta'wiili alaxaadiid faatira asamaawaati waalard anta waliyii fi dunya waalaakhira tawafanii musliman walxiqni bisaalixiin marka suuradda waxba degdegsan mayno meel walba aayad walba cilmi wanaagsan iyo aadaab wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan ayaan ku arki doonaa wacdara cajaa'ibla oo yuusuf ka muuqda oo aad iyo aad in lagu daydo ay tahay sababta ambiyadana lakaga qisoonaya waxbay inaan ku dayanno ma garan waa noo imaan doonta oo kulla iyo tahbiit nabigana waa lagu sugayaa calayhi salaatu wasalaam maadaama yuusuf la dhibay walaalihiis ay dhibeen kabacdina ilaahay uu guuleeyey gacantiisa hoostiisa ay soo galeen walaalihiis oo iska cafiyey nabigana waxaa leey waxay ku dhibaanba reer qurayshi walaalaha ilba adeerka adunbaa ku guulaysan doona ciribta wanaagsan adigaa iska leh walidaalika nabi maxamed calayhi salaatu salaam markuu maka uu qabsaday uu guulaystoo gacanta ku dhigay waa kii yidhi maa tadunnuuna bi maxaa iga filanaysaan qaaluu akhun kariimun wabnu akhin kariim walaal wanaagsan ragga markaa la siman xagga nasabka iyo odayaalkana oo ah rag maarata adeeryaal u ah saasaan kaa filinaynaa wiil adeer loo yahay oo walaalkeen dhalay ama ilmo adeer aannaho walaal aan nahay markaasuu nabigu miitaan u qaatay nabiyullaahi yuusuf laa tasriiba calaykum alyowm yakfir allahu lakum idhabuu fa antum udulaqaa maaragtay iska dhaqaaqoo yidhi waa idin sii daaya maanta waxba laydinka aarsan maayo marka cilmigaas cajaa'ibka badan ayaa ka buuxa waa arki doonaa bismi illaahi araxmaan raxiim magaca allo oo naxariista badan ayaan ku bilaabanaya alif laam ra xuruuftaana waxaa weeyaan waa xuruuftii muqadacaadka ahayd ee googo'naa ee hadda carabiga macno lagu yaqaano aysan lahayn wax hadda fasiray oo axaadiid marfuuca oo la fasiray ma lahan xuruufta ee culimmadu waxay dhaha allahu aclam bimuraadihi haddii la soo dhoweeyana waxay yidhaahdaan bimacnaa taxaddi iyo tacjiizay u timaadaaho ka'annamaa iyadoo carabta lagu leeyahay qur'aankan xuruufta ayuu ka kooban yahay alif iyo laam iyo miim iyo ra iyo xuruufta lamida sideed iyo labaatanka af carabiga weliba xuruufta ugu fasaaxo badan ayay tahay xuruufta soo noqoto oo carabiga kelimaadka markasta la isticmaalo haddii aad leedihiin nabi maxamed calayhi salaatu salaam isagaa soo abuurtay oo la yimid qur-aankan ee carab waa tihiin luuqada carabigana waa ku hadashaan intaasoo gabyaa iyo maaragtay khadiib oo aftahma ayaa idinka buuxda waana af carabiya la imaada qur-aanka oo kale haddii kale ogaada inuu waxyi oo yahay min cindi illaahi subxaana wa tacaala oo wax lasoo been abuurtay ousan ahayn taasna waxay yidhahdaan si ibnulqayim waxaa ku tusinaysa had iyo goor xuruuftaa marka ay timaaddo qur'aanka iyo maaragtay arrimihiisa unbaa laga hadlaa taasay marka yacnii ugu soo dhow haddii hala yidhaahdo hala tawjiihiyo laakiin kelimaadka macnaheeda xuruufta ilaahay wuxuu uga gol leeyahay isagaa yaqaana subxaana wa tacaala tilka middaa oo lagu akhrinayo aayaatlkitaabi kitaabka qur-aanka aayaadkiisa marka ilaafadan oo bayaaniyo ay min aayaati lkitaabi adigu yidhi camal ay aayaatun min alkitaab aayaad oo kitaabka ka mida oo qur-aanka kitaab waa lagu magacaabo sababtoo yacnii kataba xala wixii la jamciyo majmuucun bacduhu ilaa bacdin waa la isu dumay wey qur'aanna waa la yidhahdo waa wax la akhriyo wey marka kitaabkii aayadihiisii ay ka mid tahay kitaabkii almubiini ee xaqa caddaynayey xalaasha iyo xaaraamta kala caddaynayey xaqa iyo baatilka kala caddaynayey hanuunka iyo baadida kala caddaynayey marka mubiin bimacnaa mubayin alladii yubayinu alxaqa min albaadil ama mubiin asagaaba waadixo xaqnimadiis iyo annahu min cindiillah inay caddahay innaa annagu anzalnaa waan soo dejinay hu qur'aanka qur'aanan xaal u yahay ay maqruu'an mid la akhrinayo carabiyan oo carabiga luuqada carabiga ku soo degay lacallakum waxaad doontihiin taxqulu inaad garataan oo qur-aanka alle subxaana wa tacaala wuxuu u doortay luqada carabka ayuu u doortay kitaabka ugu dembeeyey sababtoo sida culammadu ay yidhaahdaan sida ibnu kathuuri wadaalika lianna luqata alcarabi afsaxu luqaati wa abyaniha luqooyinka iyadaa ugu fasixsanoo uga cad wa awsacihaa iyadaana ugu waasacnimo badan oo macnaa qani waaye mufradaadkeeda iyo macaanida iyo taraakiibteeda waa qani waaye wa akaruhaa ta'diyatan lilmacaani allatii taquumu binnufuus waxa qalbiga kaaga jira nooc kasta yihiin oo maskaxdaada ku soo dhacaya in la cabiro oo kelimaad lagu cabiro luuqada ugu sahlan waa oo ugu macaanka badan falihaada anzala allahu anzala ashrafa alkutubi biashrafi alluqaat kitaabkii ugu sharaf badnaa oo qur-aanka ahaa waxaa lagu soo dejiyey luuqaadka midka ugu sharaf badan calaa ashrafi arusul ayaa lagu soo dejiyey nabi maxamed ah bisafaarati ashrafi almalaa'ika iyadoo safiir iyo gaarsiiyo uu ka yahay malaa'igta kan ugu sharaf badan oo jibriil ah wa kaana daalika fii ashrafi biqaaci alard dhulka meesha ugu fadli badan oo maka ah ma garat wabtudiya inzaalu fii ashrafi shuhuuri sanat oo ramadaan bishii ugu fadli badneed sannada oo ramadaana ayaa la soo dejiyey taasoo dhan waxay ku tusinaysaa xafaawada iyo qiimaha kitaabkan uu leeyahay oo awal ilaaha soo dejiyey wax nabi maxamed uu abuurtay ma aha luuqada ugu faseexsanaa lagu soo dejiyey nabiga ugu fadliga badan oo ugu akhlaaq badan ugu sharaf badan oo sayid waladaama lagu soo dejiyey malagga waxyiga u qaybsanoo keenaana waa ashrafu lmalaa'ika wa sayidulmalaa'ika waa jibriil wa dhulkii ugu sharaf badnaa oo maka ah ayaa lagu soo dejiyey zamanka waqhtiga ugu fiicnaa oo bil ramadaan ayaa la soo dejiyey marka macnaha qofka uu kitaabka uu deeqi waayo wax deeqa lama arki waayo intaasoo macaani kulansaday hadduu qofkii uu deeqi waayo ku qanci waaye hadda waxa qanci kale waa uun cadaab waayo tilka midaas a lagu akhrin doono aayaatulkitaab ay aayaatu min alkitaabi almubiini ee cad ama almubiina xaqa isagoo caddaynaya innaa anzalnaa waan soo dejin hu kitaabkan qur'aanan ay maqruu'an xaal uu yahay ku la akhrinayo carabiyan luuqada carabiga ee luuqada ugu hodansan ugu qiimaha badan uguna qurux badan markii lagu hadlaayo lacallakum uguna faseexsan ma garad luuqo walbaba waxaa laga fiiriyaa oo dadku jecel markay xuruuftoodu qarsoon yahay ingiliisay ku hadlayaan qof wababa yidhahdaa la jecele qofkii xataa caddeeyo oo kelimaad ku dhawaaqa raadayo waxaa la leeyahay qofkaasi waa luqada kuma hadli yaqaan laakiin carabiga yaa la jecel yahay qofka ugu faseex badan oo xaraf walba makhrajkiisii ka soo bixiya ayaa ugu faseexnimo badan waa luuqa marka qof walbaa si loogu dhawaaqay u fahmi karo nacam walidaalku arkay qur-aanka marka la akhrinayo quruxdiis wax gaara lama arko sababtoo ah waa kalaamkii ilaahay luuqadii uguna faseexsanay macaanidiisana waa sidaasoo kaleoo macaanida qur-aanka ka buuxda luuqa carabiga aan ahayn oo qaada lama arko walidaalika markii la tarjumaya haddii ama luuqada soomaali lagu tarjumo ama ingiriiska kaba sii daranba cariri baad gelaysaa sababtoo macaanida qaarkeed wax aad ku gudata ma haysid inaad uun macnahaas gudul marta maba ahan soomaaliga baroon ingiriiska iyo haddii la yidhaahdaba waa cariiri jiddan jiddan mana keeni karo macaanii mana usoo dhowaa karaba nacam lacallakum waxaad mudantihiin tacqilu inaad garataan ood ka faa'iidaysataan oo hadda carabtii markaa luuqada taqaanina ay ka faa'iidaysataan ummaddii kalena haddii oo luuqaad kale ku hadli jiray luuqa la barto midda ugu fiicana qofka xataa cajamiga haddii uu barto oo asaaliibteeda iyo naxwadeeda iyo balaaqadeeda ou barto luuqadii hooyo oo u dhasha ayuu ka jeclaanaya haddaba qur-aankii markii maaragtay muqadamadaa laga sameeyey ayaa qur-aankan macaani badanaa ka buuxda mar wuxuu ka hadlaa tarkiib iyo tarhiib mar caqaa'id mar qasas mar axkaam mar awaamir mar nawaahi in walbaba marka filqima waa laakiin hadda suuraddan waxaa loogu talagalay qasas sheeko laakiin sheeko sheeko xariiraa maaha waa sheeko aada u wanaagsan oo macaaniyooda ay qurxoon tahay alfaadeeda ay qurxoon tahay shaksiga matalaayo oo qisada matalaayo shaksi wanaagsan uu yahay ee maanta ma arkaysa waxyaalo badan laga faa'iidaysanayo qaabka loo cabiran hadda ilaahaa ka hadlay subxaanahu watacaala oo asdaqu lqaa'iliin ah ayaa ka hadlay naxnu naqusu waxaan kuu sheegaynaa calayka karkaa kaaga sheekaynaynaa axsana alqasasi sheekooyin midda ugu wanaagsan badan xag fasaaxo iyo xagga macnaha ay ku fadhido bimaa awxaynaa ilayka wixii aan kuu waxyoonnay ayaanu kaaga qisoonaynaa bisababi ma waxyigaan ayaan kaaga qisoonaynaa ma ahan sheeko xariira waa wax ilaahay kuu waxyoonay waxa ilaahay kuu waxyana waa wax run iyo diqo iyo alfaadii laga cabiro wanaagsaneed macaanidii lasoo koobo wax xashwiya iyo waxaan loo baahan laga ilaaliyo bimaa awxaynaa ilayka bisababi iixaa'inaa ilayka waxyiintii aan kuu waxyoonnay haada alqur'aana qur'aankan ayaa qisadaan kugu sheeken waa qiso waxyo saa darteed maadaama ilaahay oo qisadaa nooga sheekeeyey oo qisatu yuusuf qur-aanka intuu sheegay in lagu kaaftoomo waayo waxyaalo israa'iiliyaad badanaa ka buuxa marka haddaa tidhaha israa'iiliyaadkaasaan ku kamila ka annamaa waa adigoo le qur-aankiibaa naaqis iyada marka in lagu kaaftoomo waayo iyadaa nugu filan xibro iyo xido allahuma wixii oo nabiga uu ku daray calayhi salaatu wasalaam oo haddii uu nooga sheekeeyey axaadiidiisa ama wixii qaraa-inta laga fahmo oo saxaabada mufasiriinta iyo taabiciinta ay meelihii maaragtay dadka caadiga qumuda uga jiro ay noo sii caddeeyeen waxyaalahaas maani wixii kaloo dheeraada oo qisas israa'iiliyaada ma u baahna wa in kunta waxaadaed min qabli min qabli hada alqur'aani qur'aankan intaan lagu waxyoon la min alghaafiliina kuwa halmaansan ayaad ka mid ahayd oo macnaa waxba aan aqoonino caamada la mid ah ilahay wuxuu yidhi maa kunta tadri ma alkitaaba liliimaan walaakin jacalnahu nuuran nahdi bihi man nashaa kitaab iyo iimaan waxayta waxba kama aadan aqoonin fidra saliimahu ilaahay nabiga ku abuuray calayhi salaatu wasalaam saa darteed wax hadda intii qabla nubuwa uu dadka gooniyaho u sheegi jiray ma jirin markii loo waxyoodoo la yidhi dadka wax u sheeg markaasuu nabigu wax u sheegay calayhi salaatu wasalaam marka markii hore waxba ma aadan aqoonin hadda waa runoo qofki ilaahay waxbaro unbaa wax yaqaana marka waa minno ilaahay subxaana wa tacaala oo nebigiisa u gallad sheeganayo ee ummaddii qur-aankan lasoo gaarsiiyey annakana galladaas ilaahay waa nugu leeyahy sababtoo ah haddaanan qur-aankan iyo culuumtan ilaahay soo dejiyey iyo sunnada iyaduna waxyiga uusan nabiguna soo gaarsiin oonaan baran lahayn dee cawaamtaasaa noqon lahayn waxay adduun iyo aakhara midna ka yaqaaniin aysan jirinoo dee sidii xoolihii adduunyadii iska hagaagaya oo waxay cunaan iyo waxay cabbaan iyo shahwaadkooda inay gutaan maane aan wax kale aan aqoonin marka minnadaasna ilaahay waa nugu leeya wixii ilaahay nabiga uu siiyey nabigu waa uuna soo gaarsiiyey calayhi salaatu wasalaam ilahay marka waa nugu galladaysanay naxnu annagaa naqusu calayka kaaga sheekaynayna calayka korkaaga axsan alqasasi qisooyin midda ugu fiican oo ugu kaamilsan ugu macaani badan ilaa dadkan kale hadda qisooyinka gaalada ay ka sheekeeyaan iyo istoorigooda ama taraajimta qof gaala ama qof aan fiicnayn hadda qaabku qofka usoo qisooyana waa qof bini aadama iska akhdaa' badan midda kale qisada qofkan ku saasama wax nahaba ma lahano makaarin iyo wax wanaagsan ma leh laakiin nebi ilaahay oo ilaahay uu tarbiyeynayo waxa ilaahay wanaagsan uu ku duwayo waxa uu soo maray baa wax wanaagsan oo ilaahay dariiqa uu qaasiiyey midda kalena ilaaha ka sheekaynaya subxaana wa tacaala ee waxa xashuga naga ilaalinayo mawaadic alcibar meesha cibrada ay ku jirto noo soo khulaasaynayo bimaa awxaynaa ilayka bisababi iixaa'inaa ilayka waxyo inta aan ku waxin ayaan qiso fiican kuu sheegayna haada alqur'aana qur'aanka wain kunta waxaad ahayd min qablihi qur-aankan ka horna la min alkhaafiliina kuwa halmaansan oo waxba aqoon marka waxay yidhahdeen aayadda sababu nusuulka sida sacd bin abuqaasi laga wariyo ma aragtay waana sanadkiisuna waa xasan waxay yidhahdaan saxaabada ee wax u baadeen qisooyin u baahdeen ilaa qur-aanka badanaa wacdi iyo waciid iyo maaragtay awaamir iyo aadaab marka qisooyin dheerdheer ayay u baahdeen qisooyinka ambiyada waa ku badan yihin qur-aanka laakiin marna xoogaa waa waasac yaraa ku jira marna waa lasoo gaagaabiya laakiin qiso dheer bay u baahdeen suuradkiisa marka sidaa ayay kusoo degteen marka marka qisadii aa laga bilaabaya marka hore iyaduu mujmula id qaala yuusufu wadkur nabi muxamedow sheeg oo liqoomika qoomkaaga u sheeg oo ga qiso id waqti qaala uu yidhi yuusufu yuusuf uu yidhi liabiihi aabbihiisu wuxuu ku yidhi asagoo inan yar ah yaa abati aabbow innii anigu ra'aytu waxaan arkay oon ru'yatulmanaam aan ku arkay axada cashara kowkaban kow iyo toban xidig iyo washamsa qoraxdiiyo walqamaraan ru'yo ku arkay ra'aytuhum intaasoo dhan waa arkoo lii saajidiina iyagoo ii sujuudsan ayaan arkay ru'yoo ku arkay aabbihiisoo marka ugu sheegay oo ku kalsoonaa ayuu u arkay marka waxaa weeye waa bidaayatu amrihi sababtoo waxaa waaye yuusuf waa nabi ilaahi subxaanahu wa tacaala oo weliba rasuulna ah cajaa'ib ayaa ka daahirin doona marka cajaa'ibtii ka daahiri doontay ayaa muqadimaad ayaa maanta ma arkaysaa iyo waxyaalo hordhaca ayuu ilaahay tusinaya muqadamaadkaas waxaa ka mid a in makaanadiisu ay weynaa doonto oo markaa saddex iyo toban kow iyo toban xidig iyo bishii iyo qoraxdii u sujuudaya oo ixtiraamaya weynina iyou arka ru'yaduna kollay macna yeelan doona aabbihiisaa u fasiri doona wadkur xus id waqti qaala uu yidhi yuusufu liabiihi wuxuu ku yidhi yaa abati aabbow innii anigu ra'aytu waxaan arkay axada cashara kowkaban kow iyo toban xidig iyo wa shamsaan arkay ra'aytudaas iyaduna maaragtay axada casharaas ku cadfan tahay kowkabanna waa tilmiiskii wa shamsa walqamaraan arkay ra'aytuhumaan arkay hadalkiibaa dheeraaday marka waa la soo celinayaa lii saajidiina ay saajidiina lii ayagu ii sujuudsan oo ixtiraamayo ilaa sujuudda waxaa ku jira nooc maanta ma arkaysaa tacdiima ayaa marka ku jira soo maaha marka ru'yadii marka aabbihiisaa u fasiraya marka ilaa ru'yada waxaa la rabaa markaad maanta ma arkaysaa ru'yada la fasirayo inaad maaragtay qof aad ku kalsoon tahay oo wax yaqaano oo saadiqa inaad maanta ma arkaysaa u sheegto haddii kale oo qof xun ou kaa fasiro waxaa weeye ru'yadii marka khatar ayay gelaysaa aabbihiisaa u fasiro wuxuu yidhi qaala wuxuu idhi yaa bunaya maandhow wiilkaygiiyo laa taqsus ha sheegin oo ha uga sheekaynin ru'yaaka ru'yadan hadda aad aragtay calaa ikhwatika walaalaha ha u sheegin sababtoo ah ru'yada waxaa ka muuqata fadli aad leedahay oo maanta ilaahay makaan sare ee dadkaasoo dhan ay milicsadaan oy ku qiimeeyaan ilaahay inuu kugaarsiin doono walaalaha haddaad marka u sheegto waa ku xaasidayaano hadday ku xaasana fayakiiduu laka ay jar ay kuu degaan kaydan hagar ay ku shirqoolaanoo ay kaa xaasidaan sababtoo ah dadkii shayddaana la xiriira oo hadda balaayo ugu sheekayna bini aadamkana qaalibka tafawuq in cid kale ka tafawuqdaa ma jecla labada is dhalatay xataa mid inuu mid kale tafawuq oo ka hormaro ma jeclo allaahuma waxaa la yidhi qofku wiilkiisa keliya unbuu tafawuq u ogol yahay cid kale u ogol yahay ma jiro walaal iyo alma adeer baa kuwa ugu daranba sababtu waxaa weeye ina shaydaana shaydaanku lil insaani insaanka caduwun col waayo mubiin oo cadowtibnays ay caddahay marka haddii aad u sheegto way fahmayaan ilaa ru'yadu waa waadixe in maqaamun ilaahay ku gaarsiin karo bixaysu maaragtay aabbaha iyo hooyada oo bisha iyo daya dayaxa iyo qoraxda ku fasiran iyo kow iyo tobanka walaalaha adiga ay kuu sujuudayaanoo ku ixtiraamayaanoo maqaam ayaga ka weyn walaalaha ilaahay ku gaarsiin doono markaasi hadhow way ku xaasili doonaano ayay marka ha u sheegi haddii kale si xun ay u ta'wiilinayaanoo ee ru'yadana waxaa la rabaa qof oo waxna yaqaano inaad u sheegto walidaalika nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa ra'aa axadukum maa yuxibu hadduu arko falyuxadid bihi ha sheego weliba qof siqa ah ha u sheego wa idaa ra'aa maa yakrahu wux uu necab yahy hadduu arkana falyataxawal ilaa janbihi alaakhar dhinaca kale ha u gadoomo waliyadful can yasaarihi alaaan bidixana afar saddex goor ha u tufo candhuuf tu tu ha yidhaahdo walyastacid billaahi min shariha yuusan ilaahay sharta ka mankaro walaa yuxadid biha axadan qof yuuna u sheegin hadday ruyan xuntaa waayo fa inahaa iyadu lam tadurahu ma dhibayso xataa hadday fiican tahay qof fiicana loo sheegay oo cilmina leh fiqana ah oo wuxuu dha nabigu calayhi salaat salaam alru'ya calaa rijli qaa'ir maa lam tucabar waxay ku taagan tahay ru'yadu ee dul saaran tahay lugshinba ma garanta fa idaa cubirad haddii la cabiro waqacad shimbirku marba meel fiicanuu ku istaagaa marna meel haabita marna meel haadaanuu ku istaaga waa shimbir iska duulayso maa qof marka wax yaqaanoo fiqaa haddaa u sheegto wax fiican buu kuugu fasiraya sidayna u dhacaysa qof cadow aho ama jaahil haddaa u sheegtana si xunuu kaaga fasiraya sidii bay u dhacaysaa marka soo markaas inaa qof xun inaa cadow ah looma sheego ru'yooyinka fiican ru'yada xunna asalbana ma la sheego qof jaahila ama xaasida ma loo sheego qaala wuxuu yidhi yaa bunaya maandhow laa taqsus ha sheegin ru'yaaka ru'yadaada calaa ikhwatika walaalaha uga sheekayn oo marka intay ku xaasidaan fayakiiduu ay maaragtay hagar iyo jar ay kuu degaan laka adeegkaydan jar ay kuu degaano ay maanta ma arkaysaa kusir qoolaan sababtu waa maxay dadkii shayddaana la xadiid bini aadamkana xasadku waa nooc anaaniye ka mid ah qof walbaa wuxuu rabaa an yakuuna huwa almutafawiq qofka dadka ugu sarreeya inuu maanta uu noqdo shayddaankiina marka hadduu arko qof asagii ka sarreeyo nacaybkiisuu ka abuuraya walidaalika xasadka sharcigu u caayo cisyaanku wuxuu ka yimaadaan isagu u badan yahoo ibliis maxaa ku xambaaray inuu nebiyullaahi ou sujuudda uu diido oo shaqaawadaasoo dhan xasad uu nebi aadam xaasidayo ikhwatu yuusuf saasaa ku xambaartay sidaan arki doono inay walaalihiisu ay jar ay maanta ma arkaysaa u degaan yahuud maxaa ku xambaaray iyagoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yacrifuuna kamaa yacrifuuna abnaam ay tahay ahlu kitaab oo dhan xasad ayaa maanta ma arkaysa ku xambaareen xasadan min cindi anfusihim sababtoo dadka shaydaana la xiriira shaydaanna waa abulxaasidiin xasadkao dhan ba macallinkii laga bartay weeyo ina shaydaana shaydaanka lilinsaani insaankii caduwun col buu u yahay mubiinun ee cadaawadiisa ay caddahay weeye marka ayagii ayuu marka kugu dirinaya oo xaggaa xaasidnimad ah iyo tanaafuska maaragtay beratanka halkaas ayuu ka soo gelaya markaasuu kugu diraya ru'yadii oo marka loo fasiraya ru'yadu waxa leeya waa ru'yo xaqoo waxay ku tusinaysaa ilaahay inuu ku doortay oo walaalaha laga sarmari doono meel weyn lagu gaarsiin doono wa kadaalika sida sida aadba ru'yada u aragtay iyadoo bishii iyo dayxii iyo qoraxdii iyo kow iyo tobankii xidig ay kuu sujuudayaan ayuu yajtabiika rabbuka rabbigaa ku dooranaya ay yastafiik oo nabinimo uu kuu dooranaya wa yucallimuka wuxuuna ku bari doonaa min ta'wiili laxaadiidi tafsiirka ru'yada ayuu ku badbaray tawiil axaadi waa tafsiirka ru'yada nabiyullaahi yuusuf fin qimow ka aha ma garata qimo ayuu ka ahaa tacbiiru ru'ya ma garata nabigeenana calayhi salaatu salaam de xadid walaa xaraja u yaqaana marka yuusufa marka hore ambiyadan del ambiya caanku ahaa nabigeenana calayhi salaatu wasalaam ilaahay isagana qayb ka sii weynuu siiyey ummadda nabiguna waxbay ka taqaanaa ragga tacbiirka aad maaragtay waxaa ka mida ninka la yidhaahdo maaragtay saxaabigu tacaabici jaliilka ahaa maxamed ibnu siriin iyo saciid ibnu musayib iyo raggaasaa aad iyo aad u yaqaana wayutimu wuuna dhammaystirayaa nicmatahu nicmadiisa uunubada calayka korkaaga iyo wa calaa aali yacquuba reer yacquub korkooda ku dhammaystiri doono ma garan ayagoo adiga aada hogaaminayso kamaa atamaha sow nicmadii iyo nubadii ugu dhammaystiray calaa abaweyka aabbayaalkaagii min qablu horreeyey ibraahiima wa isxaaq ah inna rabbaka rabbigaagana caliimun ku ogaasho badan wey oo cidda uu dooranayo oo astaahisho wuu og yahay allah subxaana wa tacaala xakiimun xikmo u saaxiiba meesha uu dejinayo nubuwadiisa iyo maaragtay istafihiisa iyo waxyigiisa iyo cilmigiisa iyo sharafta cidduu siinayo waa cid uu og yahay inay maaragtay ay ka soo baxayso meel xunan astaahilin ilaahay wax ku dejin maayo meel maxal wanaagsan u ah ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ayuu dejinaya marka saasuu aabbihiis ugu fasiray waxaa la yidhi isjir ru'yadiina waa u fasiray inuu mustaqbal cadiima ah oo aad iyo aad u sharaf badan uu leeyahay oo nubuwo iyo ru'yooyinka oo fasiro oo wax weyn ah ilaahay inuu siin doono subxaanahu wa tacaala ee markaa ree aal yacquub uu sayid u noqon doono ay hoostiisa imaan doonaan ma garata oo nicmadu ree aal yacquub ay ugu dhammaystirmi doonto soo maaha mid adduunyo mid maanta ma arkaysaa diineed sidii markii horeba aabbayaalkiis ibraahim iyo isxaaq owayaalkiis loogu dhammaystiray wakadaalika sidaas sida ilaahayba uu ru'yada uu kuu tusay ayuu yejtabiika rabbuka rabbigaaga ku dooran doonaa oo nebinimo uu kuu dooran doonaa wayucallimuka wuxuu ku bari doonaa min ta'wiili alaxaadiid ru'yada fasiritaankeed waxbayn kaa bari doona waa arki doona ru'yada uu boqorka u fasiri doono ee si dhaba u dhici doonta ee sabab u noqon doontaba inuu xabsiga uu ka soo baxo makaanadiisaba muujisay bacdamaa xabiska lagu ilooyo waa arki doona ee karaamada iyo sharafta weyn markii dambaba u keentaba ilaahay sab uga dhigay wayutimu uu dhammaystiraya calayka korkaaga nicmata uu dhammaystiraya calayka korkaaga iyo calaa aali yacquuba ree aalu yacquub kamaa atamaha soo u dhammaystiray calaa abaweyka aabbayaalkaagii yacni awowyaalkaagee looga jeeda ilaa awowuhu waa aabbo uun waa aabbo fog uun min qabl hadda ka hor awowyaalku waa kuwii ibraahiim ay kamaa atamaha calaa abaweyka ibraahim wa isxaaq waa maalayansarif waay waxay beddel ka tahay calaa abaweyka ama cadbayaan ka tahay labadaadii aabbo oo horeeyo ibraahim iyo isxaaq ah ma garan inna rabbaka rabbigaaguna caliimu ku aqoon la wey oo cidda uu maaragtay wanaagga uu siinayo wuu og yahay xakiimun haddana alla subxaana wa tacaala arrintii uu samaynayo xikmuu ku dejinaya oo cid astaahila ayuu faraha ka saaray suuradda waa arki doonaa qisatu yuusuf waa xilqaad cajible ku socota hadda waxaanu soo dhaafnay gogol dhigii ee ilaahay uu noo sheegay inuu qiso cajiibla noo qiseen doono qisadiisay ku bilaabatay nabi yuusufay ku saabsan tahay ma garan waxay ka bilaabatay inuu ru'yo arkay oo ku tusinaysa makaano weyn ilaahay inuu dejinayo aabbihiisa u sheegay uu ku kalsoona aabbihii marka ru'yadiinuu u fasiray wixii marka dhibaataha soo maaragtay soo food saari kara u uga diga marka laqad kaana fii yuusuf ikhwati aayaatu lisaa'ili marka halkan halkan waxaa laga bilaabaya inay dhaceen wixii nabiyullaahi yacquub uu uga digaayo nabi yuusuf oo waa maxay arrintii xasadkii iyo kaydkii iyo hagarkii nabiyullaahi yuusuf lagu samaynayay ayaa maanta ma arkaysaa bilaabatay ma ru'yadii warkeedii baa faafay oo heleen allahu aclam oo markaas kollay calaamaad bay arkeenoo aabbahood oo qiimo gooniya siinayo yuusuf bay arkeen iyo walaalkiisa kubaha oo raggii waaweynaa xoogaa ka fadlila ayay arkeen tii bay marka ka hinaaseen oo ka masayreenoo ay xaqdi iyo uurku taallo ku aboortay markaas ilaahay wuxuu leey laqad kaana waxaa ahaaday fii yuusufa nabiyullaahi yuusuf iyo wa ikhwatihi walaalihiis aayaatun baa ahaaday aayaad iyo cibar lisaa'il dadka wax weydiinaya oo ama raba inay ogaadaanoo bilisaan maqaal ku weydiiyey ama bilisaani alxaal oo raba bal inay cibrooyinkaasoo kale inay wax ku ogaadaan yaa cilmigaasa waxaa u baahana waxaa ugu horeeya nabigu calayhi isalaatu wasalaam oo arrintaasna ay tasliyo iyo sabarsiin ay maanta u tahay iyo saxaabada iyo qof walboo khayr rabo sababtoo cibro weyn baa ku jira laqad kaana waxaa ahaaday fii yuusufa yuusuf qisadiisa dhexdiisa ay fii qisati yuusufa wa ikhwatihi iyo walaalihiis wixii dhex maray aayaatun cibrooyin oo maanta lagu cibro qaato waa arki doona ayaa lisaa'iliina dadka waxweydiina ugu sugnaatay qofkii cilmi kororsanaya oo imaa bilisaani xaali wax ku weydiisanayo cilmi kororsi raba wa imaa bilisaanihi maqaali qofkii markaa isagoo weydiiyey sida saxaabada iyo qisooyin u weydiiye ama yahuuddaa weydiidaa la yidhaahdaa oo nooga sheekay tiri qisooyinkaas wal maxaa ka haysaa qisadaas tiri markaas suuradsaa kusoo degta qisadii waa kana id waqti bay aayad ay ku sugnaatay ama id waqti xus qaaluu ay yidhahdaan iyaga dhexdooda marka tashanay shir aa la isugu yimid irdaha loo xirtay walaalihii yuusuf shirki maxaa lagu soo qaaday waatana wixii lagu soo qaaday shirkii albaabada markay usoo xirteen ayagii baa dhexdooda ka soo wareeyey id waqti xus ama id waqti bay aayaad ku sugan tahay qaaluu ay yidhahdeen iyagii fii maa baynahum waxay isu yidhaahdeen la yuusufu wale ninkan yuusuf la yidhaahdo iyo wa akhuuhu walaalkiisba axabbu la jacayl badan yahay ilaa abiinaa aabbaheen minnaa annaga walxaal naxnu anaguna cusbatun koox jamaaco aho rag oo toban ka siyaad ana cusbada waxaa la yidhaahdaa toban iyo wixii ka badan ilaa shan iyo toban waxaasaa la yidhaahdaa marka waxay yidhahdaan meeshan arrin khataraha taalla un loo dulqaadan karin waa maxay inankan yaroo yuusuf iyo binyaamiinan walaalkiis oo kubaha ku hooyaa oo uu yacquub najaabo iyo maaragtay khayr badanoo ziyaadaha uu ka dareemay ayuu aabba naga jecel yahay tacbiirku waxaa weeye yuusuf walaalkiisa aabba naga jecel yahay wey laakiin markii la tarjumayo oo carabiga qaabkuu dhisiyay ayaa waxaweye axabu ilaa abiina minhu aabbahana looga jacayl badan yahay laakiin tacbiirka soomaalidu saas ma ahana waxaa weeye aabbaheen wuxuu naga jecel yahay yuusuf iyo walaalkiisa laakiin marka soomaalidu ay tarjumayaan ayaa marka ku qasbaysa ina marka dhinacaasi u dhigaan waa tarjumo somaal dhib mal baa la iska fahmaya haddaba hadday saasta waxay yidhahdeen ina abaana aabbahena la fii dalaalin qalad ayuu kusee mubin oo cad kow iyo toban weyn oo rag weliba tabagargal ah waxna gala waxna gooyo laba wiiloo yar yar sow nooga jeclaan kara yaa hadhow difaacay arrintaas marka waxay dhaheen waa qalad wey waxaa la yidhi marka arrintii waa dhacday maxa xal ah seen waxyeelna masaanaan ku sabarnaa oo iihaarkan aabbo oo wiilkan iyo walaalkiisa naga doorto mase waxaan ka qabana raggii taladiiba haddana waa la soo jeedo waxay yidhaahdeen saan wax loo dulqaadan karo maahane waa inaan wax samayn ee maxaan samaynaa waa uqtuluu yuusufa yuusufu dila meesha ugu xunay ka qabteen walciyaadu billah waa walaalku aw idraxuuhu ama ku tuura waa markaa ugu roonaataan ardan min alardi dhul ardada ka midoo baciidan asugu meel fog ku habaajiya ma garta maxaa dhacaysa marka yakhlu lakum waxaa khaali idiin noqonay idin cidloobay wajhu abiikum aabbihin wejigiinna wejigiisa oo markuu yuusuf waayo waxa weeye adinkuu idin jeclaanaya wa takuunuu waxaad ahaanaysaan min bacdihi qowman saalixiina dad wanaagsana waa toobad keenaysaa oo hadda waa shay caadihu la ogyaho hadduu qofku niman diracyaalo uu dhalo oo raggii ay waayo midkii doqonkaayo maaratu lolidi jira xabadka u gashanaya waxaa dhacday nin bahandas la yidhaaha jiri jiro doqondoqon carabta u malayn jirteen walaalo marka waxuu lahaa diracyaal oo khatar aho lahaa walaalihii marka waa la dilay waa la baabiyey dagaalay ku dhinteen markaasaa hooyadii baa jeclaatay markaasa waryaha bahnasow ninkun waa dadka idhahan soomaalida sawir labmoodow ou leeyahy marka waxaa lii hooya waa ku jeclaateen dad waxaa jira idhahan sawir labmoodow laakiin caqli badanoo balaayo soo tuura markaasuu yidhi haklun ar'amaha wax saas oo kale gablannimo ay jeclaysi maana markii hore dan igama lahayn hore markay gablantay oo raggii maaragtay balaayadaha ay ka dhinteen anigaa dan i badday maahane marka hore jacaylgii ima soo jeedinayn ma garatay waxaa maaragtay yacni inay maaragtay yacni gablankaas ayaa aniga maaragtay ii soo jeeda maahmaahaya noqota markii dambe ninku qiso badan uu lahaayo doqondoqonaa la moodi jiray marka nimankii acdaada ahaa oo waxuu ka baxay meel ku shirsanoo ah ninuu intuu soo wato yidhi waa soo ugaarsanaynaa kaana nimankiiu meel ka buuxa ayuu dagaal ku bilaabay ninkii kalena waa la socda maanta ninkii marka meel laga jira ma yaqaan labadoodii uun raggii waxa la isweydaarsama qub iyo qaab nimankii uu ka aarsay oo ninka ninkii marka dagaalka la galay ayaa la yidhi nio nin geesiyahaa tahe markaasuu yidhi mukrahun akhaaka laabadal meesha ka baxayso meesha waa laygu qasbay maahane anugun dagaalka ku dhex jiraan arkay maahane meesha maaragtay buduulo maanta markaa ma taalo markii dambe waa ka gabyeenoo waxay yidhaahdeen ninkaa doqonkan soo aarsaday wa min dalabi alawtaari maa jadda anfahu qasiirun wakhaadla almowta bisayfi bahnasu yacnii aarsidoon darteed carab si aarsi u doonan jirtay ayaa waxaa dhacdeen nin qasiir la yidhahdo qiso dheer uu leeyahay ayaa sanka iska gooyay siduu zubaa oo u sirsiro ninkan asagoo doqondoqona ayuu dagaal maanta ma arkaysa oo dhex galay macnaha maxalusaahidku wuxuu ahaa waxay dhaheen aabba hadduu waayo yuusuf danta wuxuu ku qasban yahay inuu annagana jeclaado saa darteed marka ha la dilo ha la fogeeyo uqtuluu dila yuusufa yuusuf aw idraxuuhu ama ku tuura ardan dhul fog yakhlu lakum waxaa idiin khaalinaya oo cidlo idiin noqonaya wejhu abiikum aabbihiina wejigiisa wou idin jeclaanaya wa takuunuu waxaad ahaad noqonaysaan min bacdihi markaas ka bacdi qowman qowm baad noqonaysaan saalixiina oo wanaagsan qaara marka waxay yidhaahdaan nimankan oo nabi yuusuf walaalihiisa ambiyey ahaayeen laakiin ibnu kaiir wuxuu leeyahay lam yaqun daliilun calaa nubuwati ikhwati yuusuf kama muuqato daahirka aayaadkuna khilaafu daalika ku tusinayoon dad ambiyaa waxaas marka kuma dhaqmeen ayuu leeyahay ee nabinimadu waxay ka muuqataa iyo risaalada inay ku soo socoto yuusuf iyo akhlaaqdiise ayaga marka kama muuqato wax daliilna ma laha saasayna allahu aclam u badan tahay taladaasaa marka la soo joodiyey rag hadday isku mid maahane ninbaa arrintii xoogaa ka danqaday ninkii ugu weynaa buu ahaabaa la yidhaahdaa ma garato ninkii ugu weynaa ayuu ahaabaa la yidhaahdaa qaala wuxuu yidhi qaa'ilun mid oo maaragtay oo hadal sheegay oo minhu ayaga ka mida midkii warka soo jeediyey ayaa hadalkii tacliiqiyey wuxuu yidhi laa taqtuluu yuusuf war yuusuf hadilnina dilku waa fog yaho waa qadiica xun weeye wa alquuhu ku tuura fii khayaabati aljubbi ceelka salkiisa meesha mugdiga oon loo jeedin saljugyo ugu rida ceelkaa unisag rida adinka maxaa dhici karta yaltaqidhu waxaa qaadanaya oo ceelka kala baxaya oo gurubsanaya bacdu sayaarati dad uun socotaa musaafiriina una naftiisa ha u nabad gasho laakiin waa laisku waafaqanaya aabba in laga fogeeyo laakiin wuxuu leeyaha anaa nafta ka qaadina ceelkaan isaga tuurna khallihii dad socotaa intay u yimaadaan oo ceel ka waraabsadaan dalowga ha ugu soo dhigo addoon ha dhigteen ha ka dhigteen meelahaas ha ka iibsadeen khalihiya ciisho u dha waa meesha yidhaahdaan bacdu shari ahwanu min bacd sharta iyadoo shara waa kala roonta cala laqal ninkan wuxuu u oggolaaday khaliya ciishow dhahay qiimo agtiisa kuma fadhiyo waa la mid laakiin bal cala laqali wuxuu dhahay maaragtay ha iska noolaa waana lutfi ilaahay oo intaan ilaaha ka keenay subxaana wa tacaala nacam qaala wuxuu dhahay qaa'ilun minhum mid ayaga ka midahoo hadalkii soo jeediyo hadalkii hore tacliiqiya wuxuu yidhi laa taqtuluu yuusufa war yuusuf ha dilinina arrintaa waa qadiica xunoo arxangoysa waay taasaana ku tilaabsana maxaan samaynaa wa alquuhu ku tuura fii khayaabati iljubbi ceelka meesha salkiisa khayaabadu waa meesha aan loo jeedinoo ceelka markaa saa tiraada u jeedin marka ceel dheer oon salkiisa aan loo jeedin oo hadhow ou qarsoomayo qayladiisa aan maqlaynin nooga ridow dheh maxaa dhici kara yaltaqidu waxaa gurubsanaya oo qaadanaya bacdu sayaartiya qaadanaya ha iska noolaada marka laakiin aabbana ha ka fogaado in kuntum haddaad tihin faaciliina kuwii wax samaynaya saa sameeya ee annagu yaanaan dilinoo gacanteenna oosa ku bixina naga daaya marka waa kii ugu roonaawo walidaalika waa kan go-aankii marka waa la soo gaaray arrintii waa la tashaday amrun qudiya bileyl hamiin ayaa arrinkii lagu soo tashaday arrinkii marka see loo fuli lahaa yaa yuusuf odaga gacantiisa ka soo bixina yacquub ah tiibaa marka taagtig loo tegayaa marka waa kana marka xalqadii kale xalqadan waxa weeye marka hore waxay ahayd tashigii ay ku tashadeen waxay yuusuf ay ka yeeli lahaayeen waa laysku soo qaaday ma dilnaa ma dhul fogaan ku ridnaa war waxaa la yahaan la dilina ceelka unsalkiisa lagu rido dad kalea markaas ka qaato marka ulajeedada aan lahayn waxaa weeye mowdkiisa maahane waa inuu aabba idiin cudloo aayaddan marka watakuunu min bacdi qowman saalixin wa waa toobad keeni doona intaan dilno ayaa marka toobad keeni doonaa dembigiina halkaas ugala faraxalan doona waxay raadeen dembigii inuu la yaraado qofkaasoo kalena dembigu ma yara sababtoo ah dee qofku markuu dembiga uu yidhaahdo waa gelayaa hadhow waa toobad keenaya inuu hadhow toobad la waafajina inta lama kala oga waa khatar haye waa kana xalqadii dambe qaaluu waxay yidhaahdeen aabba sidii loo qaadi lahaa taagtiigkaanaa loo soo degay qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbo maa laka maxaa kuu sugnaaday oo maxaad leedahay laa ta'manunaa oodnaa noo aaminaynin calaa yuusufa nabiyullaahi yuusuf aada noogu aamini la'da oo gacanteenna aada u qoorin wiilkan yar maxaad u cuulcuulaysa oo gacanta nooga gelin la'da wa innaa anagu lahu asagana lanaasixuna kuwii daacad ah oo maslaxaysa ka fikar aan adigana sidii cadownimaa nooga ilaalisa sidii dad cadow ah oo isaga baabi'inaya ayaa nooga ilaalinaysa annaguna waxaan nahay dad naasixin u ahoo daacadu ah oo xifdinaya marka meelay ka soo galeen balfiir waa shaydaana u waxyooda arsilhu dir macanaa berri maceena hadan berri dir yartac ha iska soo daabo miraha iyo xabagta iyo aneexada iyo waxyaalaha dhulkaa ka baxo oo himaarulbariya la yidhaahdo ha iska soo daaqo ama nartac sida qiraaco kale wayalcab ha iska soo ciyaaro fusxada u bix maxaa shuqadan ugu haysaa waa guriga iyo meesha xoolihii iyo maaragtay uun hawo fareeshaba aan lahayn maxaa ugu haysaa ya ilaa fareeshadaa loo baahanya hawo fareesho oo baadiyahaas oo ka soo dhargo laakiin xerada hiisheedii iyo gurigii iyo meelihii maaragtay raaskii la deganaa iyo wiilka maxaad ugu haysaa ood u culcuulaysaa cayaar ha soo barto orod ha soo barto mirahaas berrigaa iyo xabagta iyo miraha iyo aniixada iyo waxyaalahaas ka soo gurgurto ha soo ciyaaro rag ha noqdo haada adkaado ma garan siidaa wiilkan meesha ku culcuulina arrin gar u eg waay moogta wa innaa anaguna lahu asaga la xaafiduna kuwa ilaalinayaa nahay arrin marka waxay uu yimaadeen oo mu'aamaro ah laakiin min baabi masxiyaa looga yimi min baabi masx waa war shaydaan u soo maleegay odaygii way taafiiri doonaan qaaluu waxay dhahan yaa abaana aabbo maalaka maxaad leedahay oo laa ta'manuna aada loogu aamin la'da quraa'u sabca ama laa ta ikhtilaaska waa laa ta'manunaa ama laa ta'manunaa saasay akhriyaan laa ta'manunaa si soomaalida soo akhrin jirta wax akhriya wax xataa malaha laa ta'manunaa in ishmaam las iyadoo la shidaayo iyo laa ta'manunaa in oo la qariyo godka nuunka hore ma garata taas labadaasaa la aqriya calaa yuusufa yuusuf maxaa noogu aamini la'aha wa innaa anagu lahu asagana lanaasixuuna daacada u naho dad khiyaanayo oo maaragtay hagardaamo iyo balaayo la damcashada midna mali ee arsuluu macanaa micigeena dir na soo raaco iswiilka beri hana raaco hadan berri yartac ha iska soo miro gurto aneexadiisa barwaaqada ha iska soo daaqo ha soo raaxayso wayalcab ha soo ciyaaro nashiid ha noqdo oo naqaska ha iska soo saaro meesha aad ku cuulcuulaysid ku celcelinaysid ka jooji wa innaa anaguna lahu asaga la xaafiduuna kuwa xafidaan waa ogta ilmaha dee shuqada lagu celiyo yurub iyo dhulalkan iyo dhibka ay ku qabaan samaana ark ilmaheena iska ciyaari jira dhulkaas beeraha iyo shaarica iyaga dhan waxay cuqdada waa iska saaraya marka waxay leeyihiin waa wax la ogaya ilmaha inay uroon yihiin laakiin hadda taagtigay kaga wada midda kale wax annagaaba ilaalinayno dhib iyo maaragtay balaayaba aan u ogolayn maxaa noogu diidaysaa wa inaa lala xaafiduun odagii marka mowqifkiisa oo cabiray qaala wuxuu yidhi innii anugu layaxsununii waxaa tiiraanyo igelinaayo oo murug iigu filanba an tadhabuu bihi inaadba la tagtaanba ood waddaan inuuba ifaaruqaab horta dhib iigu filan taas indheega ma faaruqi karo marka culimmadu waxay yidhaahdaan waalidka ilmaha haddii uu dhalo xataa hadduu mid jecel yahay inuu u muujiyo ma ahna yidhaahda inuu u muujiyo kuwa kale xasab maanta maarka ku abuuray inuu cadaayada u kala badiyana ma banaan hadda xadiidku abkii ahaaba ee maaragtay fataquu laa wacdiluu bayna owlaadiku xataa maxabada inaad muujisid oy kuwa kale kaa dareemaan muyuul zaa'ida waa laga fiicanya inaad qarisaa fiican sababtoo hadda dhibkan yuusuf waxaa sabab u noqday xubbigii aabbo iyo muyuulkiisii oo daahira ay u jeedeen asaguna de waxay u jeclaaday najaabada iyo khayrka ka muuqdo midda kaloo yidhi waa qaaf waxaan ka baqayaa an yaakulahu di'bu inay uubatada ama yeydu inuu cunto dhurwaaga maaha waa yeydo walxaal antum adinkuna canhu xaggiisa kaafiluna adinkoo halmaansanoo cayaartiinna iyo mashaariic kale iyo waxyaalo kale ku mashquulsan ilaan si aad aniga uga walwala uga walwalaysaan inaa intaa intaad isyaacdaan iyo is-ilowdaan inayd maaragtay ay dhibaato aada gaafaysaan marka muxuu ka baqaa adoog cadowtinimadooda iyo tacadigooda ka baqi maayo wuxuu is leeyahy waa walaalihiise ama intay iloobaan iyagoo iska ciyaaray ama meel dagan markaas laga helaa oo ubatada ay ka heshaa laakiin ayaga markaas weli ma uga baqaayo soo ma ma waxa markaasaa la waxaad uga baqaya madidibaaba keliya oo annaga maba nooga baqaysa way arkeen marka xaqooda inuusan cuqda uusan ka qabino ayaga inay maaragtay dilaan oysan ka baqaynin taas miya annagaa kuu ballan qaadayno waxay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen lain akalahu di'bu alla ilaah haddii uu maanta ma arag waysa dhurwaa uu cuno ee uubata ay cunso wa naxnu annaguna cusbatun rag kooxoo dhowr iyo tobanna aan nahay innaa annagu idan la khaasiruuna dad khasaaroo doqoma ah oo mabtal ah oo wax lagu aamintayy waxay galaan iyo waxay gooyaan annagoo koob iyo toban ah ma intaan wiilkan yarkaa ilowno maarata uubata cunaysaa ee maxaan ku tooranaa marka maanagaaba rag ahba raganimada waa ina la kaxayuubiyo meeshaba dad ma ahinoo dad la aamini kara maba ahinba balaayo balaayo iska dhigeen ma garan balaayo balaayo iska dhigeenoo dad maanta ma arkaysaa u naxaaya nabiyullaahi ama raganimo leh oo jecel ayayba iska dhigeenba marka qaaluu waxay yidhahdeen lain akalahu di'bu uubata hadday cunto walxaal naxnu cusbatun aan nahay innaa annagu idan la khaasirno kuwa khaasirinohon dadba aan ahaynana maxaanba ku tooranna haddayba taas ay dhacdo uubata ay cunto oo wiilka aan daycan halkaas markay marayso falamaa dahabuu bihi falamaa dahabuu bihi goortay la tageen oo wa ajmacuu ay goosteen an yajcaluuhu inay yeelaan fii khayaabati ljubbi godka maaragtay ceelka meeshiisa mugdigaa ay yeelaanoo salka ugu ridaan wa awxaynaa ilayhi waxaan u waxyoonnay latunabbi'annahum waad u sheegaysaa biamrihim amarkooda iyo hagartooda haadaa oo kana balaayada ay kugu sameeyeen adiguna waa ka badbaadi doontaa walxaal hum ayaguna laa yashcuruuna aysan dareensanayn meesha hadallama ka xadfan oo macnaha laga fahmaayo aabbi way qanciyeen hadalkii waa u oggolaaday markaasay soo wateen markii hadda ay soo wateen arrintii ay ku soo tashadeen ayaa marka u hirgashay arrintiibay marka ay fuliyeen taasina marka waa naxariis darro aad iyo aad maanta ma arkaysaa u xunwa sida maxamed ibnu isxaaq uu yidhi laqad ijtamacuu calaa amrin cadiim ayay ku kulmeen oo yidhi min qadiicati raxim ah raxim in la gooyo wa cuquuqi lwaalid waalidkoo la caasiyo wa qilati ra'fati iyo naxariis daro bisagiiri darci lmayar ay maaratay naxariis darro ay kula dhaqmeen alladii laa denba lahu aan dembi lahayn wa bilkabiiri ilfaaniyi oda duqoobay dilxaqi waalxurmat ayay meel uga dhaceen udhaha ma garat marka dembi aad iyo aada u xun ayay kana odagiina murug ayay u soo jiideenoo duqoobay inankii yarkaahayo walaalkahooda uma naxariisan marka xurmo waalidna ma ilaalin xaq walaalkooda sagiirna ma ilaalin ilaahayna marka kama aysan cabsanoo si xuna yeelan inkastay gadaal ka toobad keeni doonaan marka aabbo waa loo dhiib waa u dhiibay waa aaminay waa soo watee falamaa dahabuu bihi markay la soo tageen waa la soo tageen wey wal ajmacuu ay marka ay goosteen ajmacda harkaa midii ijmaaca ay ka timido macnaa cazimo way goosteen oy go-aan ku gaareen an yajcaluuhu inay yeelaan fii khiyaabati ljubbi ceelka maaragtay dhexdiisa ay ku tuuraan ay goosteen in facaluu daalika u qadara arrintii waa sameeyeen waa fuliyeen ceelkiibay ku tuureen ceelkii marka lagu tuuray ilaah baa marka nabiyullaahi yuusuf u waxyooday oo bishaaro siiyey wa awxaynaa ilay waxaan u waxyoonan u sheeg nabiyullahi yuusuf ceelka ku jira in ilaahay uu ka bixi doono dhibkaan oo maqaam weyn ilaahay uu gaarsiin doono ee iyagoo dhibaataysan oo asaga u baahan ay hoos imaan doonaan oo markaa u sheegi doono o dhihi doono hee hal calimtum maa facaltum biyuusufa wa aqiid antum jaahiluun war ma la socotaan waxa nabiyullaahi ku samaysa qaaluu anta yuusuf qaala anaa yuusuf qaaluu tallaahi laqad aataraka allahu calayna man kuna laqaadiin gadaala nooga imaan doonta waa u sheegi doontaa bal ilaahi subxaana wa tacaala waxa uu ludfigiisa iyo waxuu tadbiiriyo wax keeni kara lama arko subxaana wa tacaala halka asagoo yar oo ceelka dhexaa la yidhi arrintan waxba haka murkin ilmo yar ah waa ka bixi doontaa faraju ilaahay kuu furi doonaa ayagoo halmaansanoo iska kaa iloobay aad soo xaduusi doontaayo markaasaa iyaga dhanba hash isku dhihi doonaa oo foolxumo iyo yaxyax ay maanta ma arkaysa oo ku dhici doonaa falamaa dahabuu bihi markay la soo tageen macnaa aabba u oggolaaday wey way la soo tageen wa ajmacuu ay goosteen an yajcaluu inay yeelaan fii khiyaabati ljubbi ceelka salka inay uga ridaan ay arrintii waa sameeyeen waa ceelkii ku rideen riwaayad qaarkii wuxuu ku leeyahy markii la soo wa ajmacuu ay goosteen an yajcaluu fii khiyaabati ljubbi facaluuh arrintii waa sameeyeen u qadara markaasaan u waxaynaa ileyhi waxaan u waxyoonnay nabiyullaahi yuusuf oon ku dhahnay latunabbi'annahum walle waad khabri doontaa biamrihim haada arrintan ay ku sameeyeen walxaal hum laa yashcuruuna iyagoon dareensanayn oo waxay sameeyeen iyo adiga midna kuu haysa inaad bataalif noqotoo tagtay ayaguna maaragtay arrintii iloobay ee nabi baabah maaragtay wixii dhanbaa iska iloobay ee inaan la ogeyn moodaay ayaad maanta intaad u sheegtay barkegi doonaano ayaga dhanba waxa weeye isku shamuuqi doonaan oo isku dhici doonaan sida dhacdada qisada aakhirkeeda intaa markii ay sameeyeen yuusuf waa ka soo takhallusay kaydkoodii waa ay sameeyeen aabbahaas sidee loo qancinayaa ilaa gurigiiso in loo noqdo soomaana aabbasoo kama dambeeyo see loo qancina ayagiina hagaraa la sameeyey hagarta la sameeyey maxay noqotay in yuusuf qamiiskiisa inta laga qaado ee waxar ama orgi yar lasoo qaato lagu gowracoo dhiiggii lagu daadiyo la hamiinsadoo xoogaa mugdi la galay ee la is ooyey ee dad balaayooo musiiba ku dhacday inta la iska dhigay aabbo loo gurguurtoo la yidhi balaayaa dhacloo wiilkaagii maanta ma arkaysaa ee di'bi baa cuna hadalkiisii horey ka siibtayna yidhahdeen waa khaafaya akulahu diib tiibay taagtii ka heleen qofka hadduu uu yahay qof khatara haddii uu yahay hadalkaaga hore hadduu wax uu ka helo hadhow kii laftiisa uu kuu garaaca dhurwaagii uga cabsanayey hubatadii uga cabsanayey kii lafteeday ku sallaxeenoo cimaarka ay ku muuqseen laakiin hadda ma siri karaan wa jaa-uu way yimaadeen abaahum aabbahood cishaa'an bay yimaadeen mugdia mugdi waa laysku qalina ilaa qofka hadduu been sheegayo ama been ooyayo fayskiisii wejigiisaa laga garanaya moogta marka mugdiga waaqiiq laysku qarinayo yabkuuna xaal oyuhin ooyin waa dumuucu timsaax waxaa la dhahay baalkan la yidhaahdo yaxaas qofka uu cunaha loo oynaha la yidhahda marka nifaaq waa meesha ugu dambaysa waa dumuucu timsaax ay dhahan yabkii calaa fariisati cidda uu cunaa ayuu la ooyay marka waa timsaaxi oo kale iska dhigeenoo ooyin beenbeenaa la soo ooyay qaaluu markaas waxay yidhaahdeen markay cishihii yimaadeen galabtii oo mugdi carrigii markuu mugdiyoobay yaa abaanaa aabbo innaa annagu dahabnaa waan tagnay nasabiqu inaan maar tartanno ama waxaa lagu tartamaya waa orod ama fallaaraha kabdhood ayaa lagu tartamaya wa taraknaa waan tagnay yuusufa yuusufana cinda mataacinaa alaabta noo suwaardana wiil yaraa tahaye annagu waa soo dheeldheelanaa alaabta noola joogana fursaddii baa di'bi uu ka faa'iidaysto fa akalahu di'bu waxaa cunay maanta ma arkaysaa uubatadii baa cuntay laakiin maxay noogu taalla wamaa anta adiguna ma tihid bimu'minin lanaa ku loo rumaynayo walow kunnaa saadiqiin xataa haddaan run sheegin waa runtaa nama dhihin xataa run haddii aan sheego wa jaa-uu way u yimaadeen abaahum aabbahooda cishaa'an waqti hamiin ah galabtii hamiin ah si ay mugdiga isku waqan yabkuuna iyagoo ooya iyaduna waa khiyaano kale oo dad waxay musiiba dhigtay iska dhigaya qaaluu marka markay aabbihiis u yimaadeen yacquube waxay dhahen yaa abaanaa aabbow innaa anagu dahabnaa waan tagnay nastabiqu inaan beratanno ama waa orday dhahaan amase waa kabdhood oo toog iyo shabbaax ay baranayaan wa taraknaa waan tagnay yuusufa yuusufa cinda mataacinaa nabi yuusufna alaabta noo sii ilaali maan dhaha oradkeennii iyo qafladii uu ka faa'iidaysto fa akalahu di'buyeydii baa cunta laakiin wamaa anta adigu bimu'minin lana nooma rumaynayso oona warkeen nagama rumaynayso walow kunnaa saadiqiina xataa haddaan run sheegayo marka dee haddaan run sheegan maadaama aan naga rumaysa naga rumaysanayni maacdumalna adigoona tuhmaayo waxay rabaan inay maarata ay kusii qanciyaan si ay marka u barhaamiyaan hadalkood inuu sax yahana wa jaa-uu waxay la yimaadeen calaa qamiisii qamiiskiisa waxay ula yimaadeen bidaabin dhiig kadibin oo beenan ay makduubin ah dhiiggu yuusuf waxay uga dhahan dhiiggu yuusuf inuu yahay laakiin orgi bay ku gowraceen ama waxaray ku gowraceen markuu arkay yacquub calayhi afdal wa calaa nabiyina afdal salaatu wasalaam ayuu yidhi dhurwaagon caqli badana wiilkaygiina waa cunay qamiiskiisiina ma googoynin ilaa qof hadduu been sheegayo meel unbuu ka dayacmo walidaalika waa arag dadkan uu dembiga baara qofku markuu jariimada galo waxqari buu leeyahay laakiin xunbaa ka fakanay hadhow waxaas ka fafakaday ayay ka faa'iidaysaan dadka marka oo dembi baarisa waxyaalahaas ilaa qofku wax walba ma qari karo meel unbaa xunbaa ka fashilmaya waxaa ka fashilmaya laga faa'iidaysaa marka marka arrintaana u tafadunay oo wuxuu ogaaday hadduu yeey ay cuni lahayd qamiisku inay googoyn lahayd wa ilaa qamiiskiioo dhiig ku daatay wiilkiina la cunay qamiiskiina uu nabad yahay waxaa weeye arrin been awey arrintaa marka ma jirtou dhahay balse walad waxay idiin qurxisay lakum adinka anfusukum nafsadiinna amran arrin idiin qurxisay wou fahmay marka inay khiyaano iyo kayd ay sameeyeen balaaya iyo mu'aamalada ku tashateenoo wixii hore uu ka cabsanayay ayuu maaragtay ayuu u soo xasuustay midda kaleda waa nabi loo waxyoodoo ogo ru'yadii nebi yuusuf inay xaq tahay uu og yahay nebi yuusuf inaysan gacan ku dhigaynin oysan dilaynin ilaa arrinta ilaahay ay ka taam noqoto wuu ogyahay waxaana marka wuxuu ogaaday inay beenbeen tahay si kale unbay u qariyeene u habaajiyeen maahane yuusuf gacanta laguma dhigin walidaalika rajadiisu mar kastaba way bannayd limaada waxyu ilaahay u waxyooday ru'yadii nebi yuusuf ou arkay ayuu og yahay yuusuf in la heli doono oo meel uu ka soo bixi doono marka waa dilnoo waa gowracnay ma ka qanci karaan ma ka qanci karaanoo waxyigaasuu siinsanaya oo gadaal waa ka nooga imaanta marka xataa wiilkii lagu darsaday oo quusi sii baatay casala oo yaatiina min jamiicna oo leeyahy taa maxay ku tusinaysaa waxbuu og yahay ilaahay agtiisa oo cilmi ka haystaa taasuu ogyahay wallaahu ilaahay fa sabrun sabr ay amrii sabru fa sabrun sabr jamiilun marka waa mubtada waay khabar weeye mubtada maxduufo ay amri aniga afa amri amarkaygu sabrun jamiilun waa sabar wanaagsan oon cabasho lahayn wallaahu ilaahay baana almustacaanu kula kaalmaysto calaa maa tasifuuna waxyaalaha aad tiltilmaamaysaan balaada aad sheegaysaan anigu ma aaminsani yuusuf meel buu ka soo bixi doonaa ilaahay agtiisa oo cilmi ka og yahay waxa aad dhoodhoobaysaan iyo waa la dil waxba ma jirtee wax kalaa jiree arrin kalaad maamooreyseen kumana guulaysan doontaane waa sabraya ilaahayna waa maaragtay xaqiisa oo muujin doona wajaaءat sayaara hadda nebi yuusuf calayhi salaatu salaam waa tuu loo waxyooday ceelka markii lagu ridoo la yidhi ilaahay kuma salami doono kuma hooji doone eh makhraj buu ilaahay kuu furaya makhrajkii waa kana wajaacat waxaa timi sayaaratun kuwa socota oo safara masar u socdaa meeshii soo maray fa arsaluu way direen waaridahu midkii biyaha u arooraayey iyo ceelka u soo direen fa adlaa wou raariciye dalwahu dalowgiisa oo wadaanta xarigii ku xirnaa wadaantiisou ceelka u diray qaala yaa busraaya hadalka maxduufa ku jiroo la fahmaayo fatacallaqa yuusufu bidalwi wadaantii wuu soo baxmaagay yuusufaa wadaantii ku soo dhegay meeshuu biyo ka filanaa wiil qurux badanba waa kana wiilkii baaba la socdaba ceelkii uu ka soo bixiyey qaala marka wuxuuhi yaa busraaye bishaaradaydee ay tacaal haadaa awaanu bishaaradaydii kaalay wakhtiaagiiba la jooga haadaa midkaanu ghulaamun waaye addoon aan maaragtay si oo cidlaa aan ku helay wa oo ceelkaan iga soo baxay wa asaruuhu way siraysteen bidaacatan xaalo owi wallaahu ilaahayna caliimun isagaa ogo bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan wa sharowhu way iibsadeen bihamanin baksin lacag yaray ku iibsadeen daraahima macduudatin waa ka bedel ay bidaraahima macduudatin daraahim tirsan wa kaanuu waxayna ahaayeen fiihi asaga fiigiisa yacni fii yuusuf fii shani yuusuf min azaahidiina kuwa ka zaahidoo qiimo us ugu fadhin aayadda faahfaahinay u baahantaha insha allah tacala dana cishiyaa soo galay berri in sha allahu tacala wallahu aclam wsal allahu calaa maxamedin ali